asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo daljir barnaamijka caawa iyo daljir waxa uu dhegeystayaal uu caaweyda kaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso waana habeen talaadaha oo ku taariikheysan shan iyo tobanka maaj sanadka labada kun iyo toddobiyo toban qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dibadbax roobdoon oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho halkaas oo shacabka salaada roobdoonta uu kula dukaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre koox dhalinyaro oo hubaysan oo ku afduubay meel u dhow xeebaha degmada caluulo markab ka yimid waddanka jabuuti oo ku wajahnaa magaalada muqdisho shirkad ajnabi oo shaqaale gaaraya laba boqol iyo toddobaatan ka eriday tekada magaalada barbera iyadoona ay socdaan cabashooyin shaqaalihii tekadaasi ay ku muujinayaan arrinkaasi golaha wakiilada somalilan oo qaarkood ka hadlay heshiiska barbera oo ay somalilan la gashay dowladda imaaraadka carabta iyo tekada barbera oo lagu wareejiyey shirkadda d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta bahda waxbarashada oo door weyn ka qaadanaysa gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen qodobadaas iyo qodobo kaloo doora ayaan barnaamijka caawi daljir ayaan idinkugu soo gudin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag aynu ku bilownay barnaamijka qodobka ugu horeeya dibadbax roobdoon ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho halkaas oo shacabka salaada roobdoonta uu kula dukaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre sidoo kale waxaa dukashada ka qaybgala qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho sida sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan sheekh cali iyo mashaa'ikh kale ardayda dugsiyada qur-aanka ayaa la arkayay iyagoo madaxa ku sigta looxii ay qur-aanka ay ku riganayeen iyagoona alle ka baryayay inuu u naxariiso dadka soomaaliyeed oo uu siiyo raxmaddiisa kana dulqaado abaaraha ka jira dalka markii salaada roobdoonka la dukaday ayaa waxaa duceeyey qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed kuwaas oo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed oo dhan alla ay u toobadkeenaan mid ka mid ah culimaadudiinkii ka qayb galay dibadbaxa roobdoonta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dalka ka jira iyo weli sida qaybta ay ugu yihiin roob la-aanta caalamiin inkastoo la joogo wakti aada iyo aada u kulul hase ahaatee kulaylkan iyo qoraxdan macnihiisu ay tahay inaan ilaahay ugu tadarucno waannu soo gebagabaysanaynaa kelimad dheerna ma odhanayo waxaan keliyoo doonayaa inaan idhaahdo dhibaato kastoo nagu dhacdaahi waa waxaan annagu gacmaheenna ku shaqaysanno waxaa xaqiiqo ah oo dalkan ku soo laalaabtay abaar waa abaartii ama dhibaatadii saddexaad sagaashan iyo labadii iyo labadii kun iyo kow iyo tobankii iyo hadda waa saddex jeer mid walboo ka mid a waxaa ka horreeyey dhibaatooyin aan annagu gacmaheenna ku kasbannay dhibaatadaasoo ah jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyey dhiiggii ha loo daadiye waxaa la waayey dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeennu salawaatuullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa aydi daalim ow layusallid allaahu calaykum cadaaban uma tadcuuna falaa yustajaab waxaad faraysaan wanaagga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimkaa ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaato idin camimta alla idinku soo dejinayaa ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwa lacisaa waxaad u jeeddaan beled iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaah war dad dadka waxay u laynayaan aadan garanayn waxay u dhibaataynayaan aydan garanayn qofkay dilayaanna xataa aan garanayn masaajidkii ku dilaya waddadii ku dilaya suuqii ku dilaya hantidii muslimka baabi'inaya subax walbaay qof maxaan kura gabar maskiina garoobaynaya ilmo masaakiina agoontaynaya illinta ka daadinaya dhaawacayo maydku dhooban yahay annaguna subaxay aannu fiirsanayno waa inay nafteennu u baxdaa dulmiga saan u joojinnoon u qabanno iskuna kaashanno markaas baa ilaahay na ajiibaya haddaysan taasi dhicinnin dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jiraa amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay dhibihii lama gaadhsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa booyadii u socotayba in la gudo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaan lacaga dusha laga sii saaraya lasii boobaya war dulmiga inaannu iska dulkicinno waa waajib diiniyoo na saaran ikhwa alacizaa haddaannu ka meermeerno ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dulkicinayo qof walba ay aftaa biil uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allaa guntoo gooya siduu hadaayata sheekh nuurulahaay oo kale naftu maalin bay baxaysaaye aannu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniya rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaan qabanno haddaannu qabanninna ilaahay subxaana wa tacaala roobna nooma diinayo dhibaatadana nagama dulqaadayo intaas baan rabay inaan kaasi waxau ahaa mid ka mid a culimaa udiinkii soomaaliyeed ee ka qudbeynayey munaasabadii soo baxa roobdoonta ee maanta ka dhacday magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ugu sarreeya ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhanka kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo isna gabagabadii la hadlay dadka ka soo qayb galay salaada salaada roobdoonta ayaa waxa uu tilmaamay in abaaraha ka jira dalka ay la xiriiraan masuq maasuqa iyo qabyaalada baahsan ee dalka ka jirta iyo bulshada soomaaliyed dhexdooda waxaana allo waxaana uu ka baryey inay alla ay uga toobad keenaan dhammaan dunuubtii la galay
alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin waa mahadsantahay sheekh walaalahay halkan isugu yimid qoraxda taagan ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada hanaga aqbalo siduu shiikhu noo sheegay waxa ugu muhiimsan oon maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barino waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhib ka uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka annagaa isu keenna mas-uuliyadda ugu horeeyana ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynahana laga bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtanno waxaa naga go'an oon ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oon u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnona aan ka heshiino sidai aan uga bixi lahayn wakhtigii xoolaha waddanka la dhacaaya way dhammaatay wakhtigii laysku xadgudbaayo way dhammaatay wakhtigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay wakhtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabta waxaana idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynahuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idiin ballan qaadayaa marka aad qoraxda fariisataan inaan idinla fariisanno marka aad faraxdaan inaan idinla faraxno markaad murugootaan inaan idinla murgoonno wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkana u baahan yahanna inaan idin dhegaysano albaabadan aan idiin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibku wuu naga saari doonaa haddii ilaahay idhaahdo ilaahay qalbigeenna haisu soo dhoweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sabo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahayoo waan soo jeesanayna noo soo jeeso ilaahay waan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa qeybaha hore ee barnaamijka cawi daljir ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso waxaana si toosa nooga dhegaysanaysaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobolada puntland qaybo ka mid ah somalilan galmudug xeebaha dalka yeman xeebaha dalka cumaan iyo bariga ethoobiya caalamkao dhan iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan hoyga internetka aynu ku leenahay ee radio daljir dot com kooxo dhallinyaro hubeysan ayaa ka afduubay xeebaha badweynta indiya ee cirifka soomaaliya markab laga leeyahay waddanka sri lanka oo magaciisa la yidhaahdo a r i s saddex iyo toban waxaana uu ka soo sharaacday magaalada jabuuti waxaana uu u socday magaalada muqdisho markii la afduubayey saraakiisha ciidamada badda ee midooda yurub ee ka howlgala xeebaha soomaaliya ayaa xaqiijiyey in kooxaha burcadbadeeda uu gacantooda u galay markab sidee saliid afyeenka ciidamada badda midooda yurub ee ka howlgala soomaaliya louis tag ayaa isaguna sheegay in kooxaha burcadbadeeda ay afduubteen markabkaasi oo ahaa mid ganacsi islamar ahaantaana uu ka dulbabanayay calanka dowladda srilanka sidoo kale waxa uu tilmaamay inay wadaan baaritaano kala duwan oo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo dadkii iyo sidoo kale hantidii sarna hantidii saarneed markabkaasi isagoona xusay in markabkaasi ay kooxaha burcadbadeedu ay ka soo afduubeen badweynta indiya saraakiisha ciidamada badda puntland oo radio dolger ula xiriiray ayaa ka gaabsaday in arrintan ay faahfaahin ay ka bixiyaan balse waxa ay sheegeen inay wadaan tallaabooyin ku aadan sidii markabkaasi lagu soo deyn lahaa haddaba xaraare axmed maxamuud waa mid ka mid a dhallinyarada kalluumaystada ee ku nool deegaanka bareedo ee gobolka galdafuw waxaa qadka taleefonka kula xiriray weliya xasan haykal isagoona ugu warramay markabkaasi iyo wararka ay ka helayaan
ha ilaadeen waxa weeye markabka waxaa laga soo qabtay barahan dhexe oo badan cas gagaarkeeda ah badahan yaman iyo udhexeeya calula dadka soo qabtana waxa weeye dad waxay yihiin dadkii badda ka shaqaysan jiray oo doonyaha iyo siximadaha lahaa wa gar marka isla markaasna marka waxa weye de baddaas risiq bay ka doonan jireen risiq ay ka doonan jireen jirisayaal baa soo galay dib baa timi dadkana dadooyahoodi iyo sixmadahoodi de shaqo waxa weeye shaqada ay kalluunka ku doonan jireen shilagii baa laga goostay jildihiibaa iyo alaabtii badda u hooled baa la iska qaatay jirisayaasha iska shilaagahoodi ay ku sugmeen marka dhalinyarada gula xanaaqeen badaa la aaday jirifayaasha hala doonaa la yiri bahalkaasaa lagu dhacay markabkaasaa lasoo helay xeebtuna hadda yaalaa wax dhiba ma qabo de dhalinyaraduna waxa weeye de kolley baa ragooda hore raacayaan oo de iyagu hadii waxooda la siiyo waa iyagaaba iyagaaba ka degaya laakin macnaha dee dhibta jirta oo badda ka jirta ayay macnaha kusoo qabteen baalakan marka dhalinyaradan ii sheegaysid ma dhalinyaro deegaanka ka tirsan oo awal kaluumaysta ahaan jirtay oo ku kaliftay in jariiska ka jira xeebaha puntland taa bedelkeed ay ku kacaan in ay maraakiib ay soo qabsadaan ma sidaasa
ha sidaasaa kaliftay macnaha waa dadkii badda ka shaqayn jiray weeye oo doonyaha lahaa oo siximadaha lahaa oo macnaha markii ay shaqadii baddii jiray fulyaal ay iska soo galeen tashaday oo yidhi war wax kan waxa weeye wax ina ka celiyana ma hayno de waxa weye inaynu marka badii de qaska lana geliyey iyo walaaqa badi la geliyey inagu aynu badi walaaq gelinaho macnaha bal aynu tashano waa tashaday rag tashaday weeye oo badi u tashaday inay aadaan oo maraakiibtii jiriislayaasha ahaa ay nafta u keeneen waaya markabkan xagee laga leeyahay ba sileeda calad noocee oo saaran
wallahi markabkan naadiro meesha laga leeyaha saacadda ama hadda halkasa laga leeyaha kuma oran karo laakiin waa markab weyn oo maraakiibta waaweyn oo de hataa maraakiibta leh maaha hataa wiishashka oo waa markab bilaawiisha oo maraakiibta waaweyn oo aad buu u weyn yaha markabkan todoba kilomitr bixibta u jiraa laakiin waa markab weyn oo adugu ilaa iyo ilaa iyo konton iyo shan lixdan mitr meelahaas dherarkiisu yahay waya muxuu siday marka markabkan baa loo malaynayaa ma ganacsato urarna ma shidaal buu siday ma agab kaluu siday muxuu siday ba markabkan
markabkan shidaal buu sidaa laleeyahay irin
waa gartay xaguu ka yimid marka xageesa uu ku socday
wallahi maaqaaninaadana meesha ku socday laakin kolleyba waa la helayaa dadka weli kama hayan soo degin
waya marka deegaanka hadda inteebu u jiraa markabkan midii muuqdaa hadda
wuxuu jiraa xeebta todoba kilomitr buu jiraa
oo waa idiin muuqdaa miya ha maya ma muuqda muxuu magaalada agteedu yaala geeskeeda
waya marka dadka deegaanka sidee looga dareemay qabashadan markabkan hadareynta ugu badan ay tahay arrintan maanta
wallahi miyo dee dadka bermageedadahay in badda la aadaho dad waa iska soo qabtay horta way ku adag tahay oo way necab yihiin dee qof dadka waaweyn dad diyaara maaha waxaas oo dhaqan xumada iyo waxaa laakiin dhalinyaradu raalliday ka yihiin in macnaha intii la gaarsiiyey ay gaarsiiyaan iyaguna badda waya xanadaada waxaa ka mid tahay dhalinyarada ku sugan ee deegaankaasi kana shaqaysta marna ma kugu dhalatay in aad ku biirto dhalinyarada noocaas oo kale ah oo aada badda gasho
maya wallahi naaderow ana marnaba iguma dhalan laakiin macnaha hadda waaba kugu dhalan doontaayo mar haddii shabaabka lagaa qaatay oo saxiibadii lagaa jijibiyey oo agabkii aad badda ku aadaysa adigu dadka badda ka shaqeeyaan dad agabka aad badda ku aadaysa maadaama wax lagaa yeelay adiga dantaaba kugu khasbisa marka ugu dambeeya inaad isku isku qaado baalaha
waayahay dhinaca kale haddaan ka fiirino dhibaato fara badan bay dhalinyaradu ay kala kulmaan oo waad aragtay burcadbadeed haatan ka hor la qabtay ee wadamada hindiya ku xiran specialist xabsi dheer lagu xukumo isheeg jirdil dhibaato marka soo kama haboona in dhibaatadaas laga hortago dhalinyarada meel kale ay wax ka raadiyaan
ha ha waa fiican tahay adeer sax wey taasi waa run oo dee shaqooyin kale taa banaana laakiin dee adeer waxa ku khasbay dadkani waa dad badda ka shaqeysta badda nin ka shaqeysta adeer oo bad aaday baddaa madoonin aaday oo markuu shabaabkiisa iyo xarigiisa u tegay meeshii ka waaye ka waran adeer ama jiriifta ama jiriiflaba taagan yahay oo saa ugu jiriifayo
waa tahay marka hadda xaaladda deegaanka bal ka waran iyo dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee deegaanka ka jira arrintaasi ma jirta wax ciidamo ah oo deegaanka soo gaaray
oo xaggee ka yimaadaan puntland
maya naadeer puntland kama iman puntland kama iman ciidamo kama iman dee dhanna kama le dee puntland dhulkan dan buuran kama laha
waayo bal waxaad faahfaahin naga siisaa ma jiraan wax maraakiib dariif ah oo aad aad ku sugan oo ilaa iyo hadda deegaanka kasoo agdhawaada oo ka kaluumaysta oo idinka dhibaateeda ku hayaad aragtaan ama mararka qaar ba aad la kulantaan ha waa joogaan hadda way joogaan naadaro hadda way joogaan haddada aan kula hadlayo way joogaan macnaha markii sagaalka saacood galabnimo soo fariisanay
waa garta intay gaarayaan marka tiradooda haddii aad
wallahi miyo tiradooda ma jira laakiin ma yara oo sababto ah intan baanaa baddan xeebaha weliba xeebahay usoo dhawaanayaan waxay imanayaan toddoba kilomitr sideed kilomitr lix kilomitr bay soo istaagayaan waxaa soo gaaraya shabaabahooda ay yeecinayaan
waa garta marka ma jirtaa marka wax iska caabin ah oo aad kala kulantaan ama dhibaato aad ii geystaan
tirfan shaa ma hub bay wataan de hub baa la saaray hub baa lasoo saaray laakin hade macnaha kolleyba kolleyba mar un waa la gelaya iyaga laftigoodu macnaha macnaha iyagis oranin macnaha iyagis oranin macnaha inay is yidhahdaan maaha oo isku qanciyaan macnaha waxba laydinma gaadsiin karo mar un waa la gelayaa waa laisku nidaaminaya gudahooda rag baa macnaha waxay aaminsan yihiin in macnaha aan macnaha laga leexleexanayo laakiin mar un waa la gelayaayo hadee ninku markuu shabaabkiisi waayo walaalkii waayo walaalkii walaalkii uu jiiro deeaadoo dhib baa imanaysa soo moogid
waa gartee ka waran haddeer dhaqdhaqaaqi kalluunka iyo iibkii kalluunka ee deegaanka maadaama ganacsigii uu ku xiran yahay kalluunka bal ka waran ganacsigii kalluunka
adeer wallahi kalluunkii ganacsigiisii hoos buu u dhacay wax qaadanaya malaha been kuu sheegi maayo xilligaas dooni intay timaado kalluun iibsata oo doonida lagu guro ma uu jiro ka waran
maxaa sababay
wax sababadii dooniyihii o dhan baa dee badda soo galay oo iska jireefanayo yaashii baa macnaha dee xadka ka baxay xaraare axmed maxamuud oo kamid a kaluumaystada gobolka gardafu ayuu kaasi ahaa haddaba si aynu faahfaahin dheeraada aynu uga helno markabka lagu haysto meel u dhow xeebta deegaanka caluula ee gobolka gardafu ayaa waxaynu caawa qadka taleefanka ee deegaankaasi aynu kula xirnay mid ka mid a dhallinyarada haysta markabkaasi oo xilligan lasoo sheegay inuu ku xiran yahay xeebta magaalada caluula weriye maxamed lakimaan oo ku sugan xarunta daljir ee garowe ayaana qadka taleefonka kula xirray aan kasoo qabanay badda weyn oo raasiga raasigaan kasoo qabanay walaalma waa tahay goorta aad soo qabateen maxaad nagu sheegi kartaa
waxay ahayd afar saac ilaa shanta saac bay ahayd walaal oo maalnimo waayahay muxuu yahay markabka markab noocaa wey
waa qayb waa markab noociisa haddaan ku tilmaamo oo nooca qaado shidaalka ama muxuu ahaay saliidda waa garta wadankee laga leeyahay marka
imaaraadka baa laga leeyahay kabtanka wadana waa jerman waa gartay marka shaqaalaha saaran markabka aada gacanta hadda ku haysaan tiradooda intay gaaraysaa haddii aada ka war haysaan
ha walaal waxay gaaraysaa macala kabtankooda sideed weeye sideed qof baa saaran waa gartay wadamada u kala dhasheen ma noo sheegi kartaa Ee, walaal muxuu ahaaye shaqaalaha badankood waa general germany wey ha waa gartay ee, maxay tahay marka sababta idinku kaliftay in aad markab ee, gooshaya oo ganacsi aad gacanta kusoo dhigtaan oo aad soo afdubataan Ee, walaal macna hadda hadalkaaga kaa dhex galo ee, muxuu ahaaye si aad la socoto anagu ma nihin ee, burcad ama maleeshiyaad ee, burcada oo markab soo qabsaday waxaan nahay dadkii xeebaha ay maraakiibtu jiriifayso oo haddeer sida og tahay ee, muxuu ahay maraakiib jiriiflayaal ah ee, hantidayadii siximadihii iyo doonyihiiba banaankai yaaliin waxaana waxa kasoo tuuray maraakiibta jiriifaysa dushii kaa marayaan qalabkaad ku ee, wax ku qabsanaysay bay kaa ee, jiirayaan waxyaabo badan baan ugu kalifay inaan ku dulno ee, iyaga iyo wixii baddaa maraya oo reer galbeedku leeyihiin inaan soo qabsano waa tahay een, dabcan idinka horay kalluumaysato ayaad ahaydeen mise ee, waxaad ahaydeen oo keliya dadka deegaanka
waxaan nahay dadka deegaanka oo muxuu ahay oo kulmaysato ah maogta deegaanka muxuu macnaha wax soo saarkiisu waa kulmaysi si aad la socoto waa gartay markabkan ma ahayn markab ee, jiriif ama wax jiriifayay markab wuxuu ahaa saliid wada oo ganacsi ee, soo laisma dhigi karo waad ku khaldanteen markabkaas
Ee, walaal macan waa ee, anagoo ku khaldanay ama aan muxuu ahay laakiin anagoo uda talkal ma- markaan badda aadanay hadafkeenu wuxuu ahaa wax kastoo naga soo horbaxa doona ahaato ee, markab ha ahaato jirifle ha ahaato wax kastoo naga soo horbaxa inaan weerar ku qaadno soo maadan garan waa ka- waa gartay waana weerarkayga ugu horeysa aan ku qaadnay waana ku guuleysanay waa in gartay aan ku qabsano daqiiqada kooban waa gartay markabka hadda xaggee ku haysaan
Ee, waxaan ku haynaa degmada calula ee, baan ku haynaa waa gartay Een, waxaad sheegtay in ee, khaati ay ka istaagteen maraakiibta shisheeye ee jiriifka ka haya ee qeybo kamid a puntland ee, xeebaha puntland waxaan ogsoonahay in ee, puntland ay leedahay ciidamo bad oo b m b f la yidhaahdo Ee, ma jiraan miyaa wax ee, halkaasi oo ciidamo oo ay ka wadaan howlgallo ka dhana maraakiibtaasi
Ee, walaal sidaa u socoto ee, sidaa la socoto puntland bad dheer bay leedahay ciidankaas sheegaysana waa ciidan jira laakiin maaha kuwa hawshooda qabsada waayo haddii hawshooda qabsanayaan annagu dhibtaas ama dhibtan lagula hayo bay nala arki lahaayeen waxna way ka qaban lahaayeen saasay tahay dowladda puntland iyaga usoo jaray waraqadaha iyaga badda amar usoo siiyey annagana waxaan ku tushanay inaan iska celino aan wixii awoodda iyada ah aan iskaga qabano aan iskaga xe- macnaha haddaan gubi karno gubno haddaan qabsan karno qabsano si kastoo aan ku weerarano aan ku macnaha tusaalaheeda aan galno waa tahay ee, hadda muxuu yahay qorshihiinu maxaad dalban lahaydeen
ee qorshahayagu waxa weeye walaal macaan qorshahayagu waa qorshe dheer ee muxuu ahaaye markabkan aan hadda haysanana oo marka wuxuu tusaale u ahaanaya maraakiibta badda ku jirta annagu waxaan u baahanahay baddayada in loo faaruqliyo soomaaligana ma lacag baad u baahan tihiin oo madax furasha mise waxaad u baahan tihiin in gebi ahaanba maraakiibta shisheeye badda ay ka baxaan
walaal anagu lacag ee, aan hadda aan macnaha dhehayno lacag baan dalbanaynaa hadafkaygu ma hadafkaygu waxa waaye ee, muxuu ahay maraakiibtan badda loo soo amarsiiyey inay naga baxaan
kaasi waxau ahaa mid ka mida dhallinyarada heysata markabka ay kooxaha dhallinyaradu ay ku heystaan meel u dhow xeebta magaalada caluula ee gobolka gardafuur shirkad ajnabi ah oo laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta oo la yidhaahdo d b wall oo maamusha tekada barbara ayaa tekadaasi waxay ka eriday ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan ka mid ah shaqaalihii muwaadiniinta ah ee tekadaasi ka howlgelayey waxaana magaalada barbara ka socda maalintii saddexaad cabashooyin ay dhigayaan dadkii shaqaalaha ah ee tekadaasi xooggooda marka hore kaga shaqaysan jiray ama muruqooda haddaba maxamed karbooshe waxa uu ka mid yahay dadkii cabashada ka muujiyey go-aanka ay shirkadaasi ay shaqooyinka ay uga ruqsaysay
maanta ay isugu yimaadeen shaqaale weynihii dekadu iyo dadkii reer berbera waxaa laga hadlayaa muxuu ahaayey shirkadan lagu wareejiyey dekadda ee cid ku wareejisayna aan la garanaynin meel ay ka yimaadeenna aan la garanaynin cid ay u shaqeeyaanna aan la garanayn ee shaqaalihii dekadda laba boqol iyo toddobaatan qof ayaa shaqadii laga eriyey dowladdu kamay hadlin maxaa shaqaalaha lagu eriyey may odhanin muxuu ahaayey cid kaloo soo hadal qaaday maamulkii gobolka may hadlin intii kalena waxaa la yidhi shalayto igu maqaalaha anigu maan tegine waxay yidhahdeen waxaanu ka keensanaynaa shaqaale filibiin baanu ka keensanaynaa iyo jalaalucali waxa weeye annagu markaa waxay ka hadlayaan dadkan meesha maanta tubani inaan wax shaqaalo oo magaalada la keenayaa aanu jirin b b wallna aanay aanay aanay halkan aanay joogayn oo aanay ka shaqaynaynin military base la keenayaana aanay aanu jiraynin waxa kaloo intaa ay ku darayaa dawladda dawladdu dalkeedii bay xaraashaysaa especially berberay xaraashaysaa sabab ay u xaraashaysana lama garanayo waxay xaraashtay shamiisadii waxay xaraashtay haamihii waxay xaraashtay warshadii layrkay xaraashtay natiijtii bay ayay xaraashtay dekedii bay xaraashtay boqol iyo iyo lix boqoloo mitir loo soo qora lama lama lama garanayo ujeeddo allaaliya ujeeddo xaraashtay madaarkii bay xaraashtay dhulkii berbere ayay xaraashtay oo madaxtooyada laga soo qoraayo nin walba shan boqol iyo iyo lix boqoloo mitir loo soo qora lama lama lama garanayo ujeeddo allaaliya ujeeddo dalkan loo xaraashayo annagu waxaan u aragnaa inaan dalkan dawlad dee rasmiya oo ka jirta aanay jirin ee shirkad maafiya ay dalkan haysato oo si alaaliya si ay ka doonaysa ay ka yeelayso intaa waxaan ku darayaa oo kale muxuu ahaayey dalkan shaqaalahay way mudaharaadayaan arrinkooday ka hadlayaan muxuu ahaayey maskaxdooday ku hadlayaan iyo ra'yigooda idinkuna waxaa yeelaysaan si salmiya ayaa u mudaharaadaysaan codkiinana maxaan ku rahday aa u dhiibanaysaan cidaa la dagaalamaysaan iyo cidaa wax odhanaysaan iyo cidaa la hadlaysaan toona midna ma jirto waxaa kaloo aan ku soo gebagabeynayaa inay dadka maamulka ee magaalada joogaa barasaabka barasaab ku-xigeenka taliyaha qaybta booliska waxa laaliya wixii dadkaas haddii ay askartaas wixii rasaasa iyo ay ku ay ku yimaadaan in iyagu nabadgelyada ay ka mas-uuliyo ay ku yimaadaan oo ay xumeeyaan dadkaasuna aanay wax dhibaataa wadin fikirkooda ka hadlayaan oo awood u baneeyaan fikirkooda ay ku hadlayaan oo arrin salmiya ay ku hadlayaan arrintii waa dhameeyey wasalaamu calaykum waraxmatullah
kaas wuxuu ahaa maxamed kharbooshe oo u hadlayey shaqaalihii ka howlgelayay tekada magaalada barbara oo shirkad ajnabi ah ay shaqooyinkoodii ka ruqsaysay dhanka kale golaha wakiilada somalilan ayaa iyaguna ka hadlay dhowr jeer oo hore arrinta maamulka tekada barbara iyo weliba saldhigga militari ee dowladda imaaraadka carabta ay qorsheynayso in ay ku yeelato magaalada barbara kadib heshiis ay la gashay maamulka somalilan xildhibaan saciid cilmi rooble waxauu ka mid yahay golaha wakiilada somalilan warbaahinta ayuu kula hadlay magaalada hargeysa
waa la socotaan barbaro wax ka socda dowladduna dee dadka u sheegi maysa annagaa dadka u sheegayna in badan baanu qaylinay waxaasu markay soo socdeen baanu qaylinay reer somaliland baanu la hadalay waana la yaaba waxaa la yiri dee salla calaa dee nimanku meesha dayagaa sheeganayo waa taa maanta baa arkaysaa waxaan idiin sheegayaa mid bay idinkaga filan waxaan iminka imaaraadkan iyo waxaan hal qodob bay idinkaga filan maxamuud xaashi bakirta inuu xasan sheekh maxamuud saxeexa heshiiska saldhiga sooma saxeexin balimaya waxaan idiin sheegayaa berigii hore dawladdii cabdiraxmaan tuur cabdiraxmaan tuur markuu dhacay keligii baa yidhi shaksiga baa yidhi waar anigu federaal baan ila haboon hadda waa isagoo shaksiga ma oran reerkau soo shiro weynoo federaal inagana inagoo maamulkii ina haystay ayaa waxay ka soo saxeexeen xasan sheekh maxamuud heshiiskayda wasiirkii madaxtooyadana afkiisa inooga xiray haddana hadi habeen waxay leeyihiin qoladaasa ayaa ayaa ayaa federaalaho ku socota xagga horta in wax layna xabsiiyo somalilaada wax layna xabsiyo waxaa idiin daliila horta dee waa taa madaxtooyadeeni way guurtay xamar baa laynaga xukumaa heshiiskan dubay laftiisana xamar baa laga saxeexa hadda balaga inagu waa dilaaneen qoladeena madaxdaadu marka iyadu madax mustaqiilatoo madax banaan ayay iyaduna wax qaadataa dadkana wax u reebtaa markayse dilaalin tahay oo dalkana wixii qaadanayo intii yareeda shacbigu qaadan lahaabay dee iyagu qaadanayaan shacbigu waxba uma reebayaan marka horta tay nagu dhacday waa taa saddex dilaal bay nagu dhacay berbere markaa waxba uma yaxday shacbigi waxba uma yaxday tayna qabsatay taa wey maantaanay xaqiiqadii timi milyan iyo shan boqol berbere jooga sarifkiina sideetan iyo sagaal uu marayo maanta maamuleyso xuu ku cabaa mise uu ku noolaadaa markay idhaahdeen wanaga de sidaas heshiiskeedii mahana wuxuu yihi aniga xukuumaddiinii baa igu amartay sidaa balde waan bii sheegay iyadaa qabsatay meesha b b weyn ma haysato xukuumaddanaa qabsatay ujeeddo kalaanay ka lahay annagu haddaan reer berberena waa ogna laakiinse shacbigu ma oga umana sheegi karayno laakiinse way ogaan doonaa maalintay qaraxdo ayay ogaan doonaa salla xale taasi horta waa taawe waxaana idiin sheegaa sidaa gudoomiyii idiin sheegay de xildhibaanku waana xildhibaankaygii waana xildhibaan waana jiifkaygii aniga waanu ayidsanahay kacdoonkaa iyo gadoodkaa shacbiya reer berbera anagoo kaga wakiila ummadda reer berbera kaga wakiila waanu taageersanana waanaanu ayidsana dadkaasuna xuquuqdoodii sida ugu dhaqsaha badan leh inay u helaan wey daadeer xukuumadduna kama xoog weyna ti af weyne hadday cidaab u socon weydo waa la iska hor imande ya hadday cidaab u socon weydo hadday dadkais tidhahdo ku tumo wallaahi baana ku tuman karin iyo bilaahi talah kuma tuman karto idab waa sadim khadam wey iyagaa khaadimiina oo shacbigaa awoodda leh maaha shacbigu shacbiga adoonsado la qabsada maaha dastuurkeena way aragteen awoodda ugu sareysa qarankan waxaa le shacbiga somalilan shacbigow waa diidi kartaan wixii xumo laydinma qabsan iyadaana iska tegi idinku tegi maysan taasuna waa taa wey waxaana leeyahay xukuumaddan aynu dhabdhabaynaa khiyaamo qaran bay ku jirtaa khiyaamo qaran bay gashay waddankii iyadaa wareejisay hadal yar baa kun ku dhinteen reer somal reer dhan reer somaliland ya inana kiir waanu wareejinay oo saxeexiisii ee barya iyo farbaajo agaaga waa maqlaysid hadalkiisa waxaan ka codsanayaa madaxweyne madaxweynehaygiibaa wada saxeexay xasane madaxweyne noo tixi bal adeega marka waynu falanay baan idin wallahi waynu falanay bilaahi maanta waxa laaliya waxay madaxtooyada sharaf iyo karaamo ay ummaduna hayaan ma jirto marka waxaan anigu leeyahay shacbigu ha tashado haddii la waayo xukuumad ummadda ka naxda shacbiga go-aankiisa agaaro ha tasha waanaanu adeegsana sidaan idii sheegay wabilaahi tawfiiq tilal ma yaallo lacagtu toosa markay usoo dhacdo taxshir bay ku dhacda somteed baa la yidhi qaata waa maxaa loo kala xigsanaya talisom iyo somte leana cajaayib ahayn taas de waa la yaab kala wey maxaa telisom iyo somtel telisom baaba caalamka ilaah oo dhan gaadhay oo ina wadaybe oo soo bilowdabe doorta dadageyso waa maxay taas ummaddaanu sheeg iyadaa xukunto ummadda xukunka ha gaadho halkaasaa la marayaa lacagtii adkayd dahabshir baa lagu shubaya baalkay haystaan jeegga haystaanna waa waxa weeya waa dahabshir telefoonka loo dhiibayana waa sonta ee lacagta loogu shubaya idinku markaa bal hadda justify garay halkaa bal xukunka gaadho waxaad tidhahdaan idinku anigu oran maayo reerbaa qabsaday kala qabsaday idinku bal idinku ka talaya halkan halkaan idiin leeyahay waxbaha qarsoonna oo soo bixi doonana waa meelaha ka fahmi doontaan waxbaha qarsoon dadka waxaa laleeyahay berberaa laydin sal cale ya laakiinse fiha laaqiya marka waxaan kaga baxayaa su-aasha xildhibaan shaqaalaha maxay kondraska udhigeen iyo waxyaaba isku diideen ma loo faahfaahin kartaa horta dee shaqaalaha kuwan waa kuwii ugu horeeyey maanta berberi way xirantay dekinti waayo dee waa waa akhlaaqiyaadka xataa ka baxsantay number one laba bilood baa layidhi waya kontraakii int horta nus waa layidhi nuskii kale waxaa laba bilood saxiixa oo temporary ah shaqaale bermanana maba ah jiraanba ayaa bermanana adan hala yaabina dadka xeebaha jooga ee kuleerkaa jooga waxaa iyada sigsanayay ya gobol dhan baa ku noolaa waxaa maaha wax dawladdu siiso waa waxay xoogooda saaraya beexa dawladda iyadaa kasoo qaadan jirta waa beer lineku deked wuxuu geli jiray de madaxtooyada de markaa calal cumuum dadkaasu allay leeyihin xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka mid a golaha wakiilada ee somalilan ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawi daljir ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso wasiirka cadaaladda ee puntland ayaa waxa uu sheegay inay wax ka qabanayaan falalka kufsiga iyo qalab uu sheegay in lagu baarayo kufsiga oo puntland laga howlgelinayo saale xabiib jaamac oo waraysi arrintan aan kala yeeshay isagoo ku sugan magaalada garowe ee caasimada puntland
bulshaweynta soomaliland bay ku sugan yihiin runtii abaartan waa abaar la magac baxday sima sababta loogu baxiyeyna dhulka soomaaliya dhan way wada gaartay dhulka intaan maraynay waa yeeladii aan aragnay aan la kulanay markay nooga taariikheen abaartan lamida weliba arag abaarta dabadheer bay soomaaliya ka sheekeysaa waxay lahayn dhulka meelo laisaga guuraa jirtay laakiin hadda soomaali inta looga hadlo la wada degan yahay waa laisaga soo guuray oo waxa waaye abaar aada u baan baa ka dhacday runtii meel meel dhaanta ma laha marka runtii aad marka mas-uulka inaad ka qaadataan oo aagaasita meel laisaga guuraa jirta hadda meel loo guuro malaha nin walba marka meeshuu joogo ayuu macluul ku haysaa marka put- puntlandna markii lasoo aado muddo hadda dhulalka qaarkood saddex sanaa roob kama dihin roobkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa roobkii barafka ahaa ee xoolaha badan layn jiray labada kun saddex iyo tobanka december roobka roobka oga mayn dhulalka qaarkood si wadanka anito haddii la yidhaahdo muxuu ahaa sanaag dhulka isku aahdo dhulkan bari qeybo kamid ah marka runtii maysan arkin saddex sano roob runtii ka dhaca waa xilli roobeed shan xilli roobeed weeye marka abaarta aad bay u daran tahay runtii aad baad umahadsan tahay dhinaca garsoorka oo kale ka warana ee puntland heerka xilligan ay ka joogto iyo arrimahaas maxaad dadka aad uga sheegi kartaa dhinaca horumarada wasaaradaada oo ay samaysay
runtii meelo badan baa laga gaaray runtii horumaryo fara badan muxuu ahaa la shaqeynta horumarinta dhanka muxuu ahaa xeerarka aan sameynay muxuu ahaa cusuusyo arrimaha bulshada ahaada xeerka kufsiga ahaada xeerka da'da yar waxaan kaloo ka shaqeynay runtii qolihii cusub xukuumadda ay soo magacdo muxuu ahaa muxuu ahaa maxkamadda sare oo runtii dad u qalmo aqoonteeda leh laga shaqeeyey aan kala shaqeynay madaxweynaha si uu soo xuli lahaa marka runtii horumar fara badan baa la gaaray in gobolada kormeero joogto lagu sameeyo lala shaqeeyo kabacdi riboortka maxkamadda sare la siiyo si wax looga qabto adiga dad tayadeeda leh aqoonteeda leh inay joogaan degmooyinkintooda badan dee roma halmaan laguma dhisin haddii lagu miisaamo wadamada maanta ay joogaan iyo inta loo fiiriyo isku mid noqon mayso marnaba wadankan wadan burbur ku socdo iyo labaatan sano laakiin haddii loo fiiriyo isla asaga lagu miisaamo meeshuu soo maray meeshuu maanta joogo waxaan leenahay horumar horumar fara badan baan sameynay
waa garta marka dhanka maxaabiista waxaa jirtay in xirfado la barayay marka xirfadahaasi iyo maxaad nooga sheegi kartaa hadda halkay marayaan
xabsiyada runtii waxaa ka socda barnaamijyo fara badan afar xabsiyo waaweyn baa puntland ku yaalo labada saddexda ugu waaweyn waa kan ugu weyn waa boosaaso kan ku-xiga waxaa weeye waa garowe qarno kabacdi kan gaalkacya ugu yar runtii waxaa ka socdo siiba labada xabsi ugu waaweyn boosaaso iyo garowe xirfada aada u sareeya ha ahaadaan alxanka in la baro harqaanka muxuu ahaa faryaamada marka kuwa kuwa ugu waaweyn aqoonta kala diidinka iyo qur-aankiiyo oo u dheer yihiin mawaadaadka kale iskamaadiga oo muxuu ahaa laga dhisay luuqadaha waa u dheer yihiin marka ani kolba intaas baata ka socoto mar walbana insha allah waxaan isku daynaa inaan sii horumarno sii kobcino
waa garta marka dhinaca garsoorka dadka qaar shaki way gelinayaan oo dhinaca cadaaladda oo kale oo ay leeyihiin mararka qaar heerarkii loo baahnaa ma maraan marka taa iyada ka war
runtii horta dadka biniaadamka lama wada qancin karo horena ota hadda u sheegan yidhi in lagu miisaamo puntland puntland lagu miisaamo meel kale aan loo fiirin haddii kale haddaan muxuu ahaa ku miisaanto meel kale isku mid noqon mayso haddaan ahda dadan muxuu ahaa orange waxaan ku miisaamaya muxuu ahaa tufaax isma lahaanayso laakiin haddii loo fiiriyo sanado ka hor iyo maanta meesha la joogo runtii horumar baa la gaaray laakiin dadka ma ku wada qanacsan yahin boqol kiiba boqol maya uma doono weliga kuma wada qanacayso laakiin maalinba tilaabaa la gaarayaa waxaan filayaa maantay dol kole aqoonteed maanta dad aqoonteeda leh baa joogo iyo tayadeeda leh laakiin maxaa jiro runtii ascaartii oo isbedeshay mishaarka oo iska yar oo muxuu ahaa dadkii noloshooda ku muxuu ahaa laga yaaba inaysan muxuu ahaa wada kaafin karin marka waxyaalahaas oo retentionka qofka ugu fiicnaa ma haysan karta markuu muddo laba sano laba sano kula joogo dee shaqo ka fiican duhur uu kaa tegaa ninkii fiicnaa mar walba wuxuu raadinaa meel horumar leh marka mar walba waxaa lagu jiraa baalaskaasi laakiin waxaan aniga qabaa inaan joogno runtii meel aada u sarreyso way jirtaa sanad walbana runtii maxaa dambiyada baddo saas ayaa loo looga hadlaa waxaad moodaa sanadkan itu muxuu ahaa kuskii waxoogaa soo badanayay iyo xeerkii hadda cusub isku soo aaday oo bishii december la meel mariyey marka way jirtaan kaysaska ilaa boqol iyo labaatan bay soo report gareeyeen runtii haddana waxaan ku wadnaa muxuu ahaa la dagaalan aad muxuu ahaa runtii aan kor ugu qaadayno oo xeerkii baahintiisii waa lagu jiraa waa taqaanaa xeer cusub hadda la saaray inaan ka baxno xaale mastuurkii wax lagu xallin jiray marka waxay muujinaysaa dadka inay maxkamadaha imaanayaan taas marka waa dhiirigelin bay noo tahay runtii in muxuu ah xeerlaalinta riboodka helayso inay maxkamadii helayso waxaan leeyahay riboodka in la hela oo muxuu ahaa faa'iide laakiin haddaan la heli lahayn sababtoo waagi hore waxaa lagu xallin jiray lama arki jirin geed hoostii iyo xaafadaha lagu xallin jiray marka hore la dhuuman jiray marka hadda waxaan leenahay muxuu ahaa tayeentii booliska loo tababarayo xeerlaalinta loo tababarayo maxkamadihii marka meelo badan saan u baahayna xeerkaa loo gaayo mid magaali laatuulo taa waxaa noo dheer forensic clubkii aan sugaynay muddo sanada hadda xeerkaasaytu suga in la ansixiyo qalabkiisa intiisa badan waa timi adiga bishaanayto ilaa iyo april insha allah bartamaheeda in la xirxiraan rajeyn haddii kaa la helan wuxuu sii fududeynayaa kaysaska muxuu ahaa in lo guul laga gaaro oo muxuu ahaa d n a dii muxuu ahaa waxyaalihii faraha badnaa shaki ku jiray ee runtii saa looga shaki baxo oo wax badan laga caawiyo kaysaska xalintooda mar horta xabsi haddii lagu jiro dadka waa isku wada xaquuq dembi walba lagu qabto kabacdi dee wixii lagu xukumo in lagu kala fuliyo inta laga gaarayo dee xuquuqdii waxay leeyihiin inta xabsiga ku jirta inay wada helaan marka laakiin muxuu ahaa waxay u kala horeeyaan sida adaabta akhlaaqda runta waa la kala hormariyaa marka kuwa hadda waxba uma socdaan maadaama ay kuwa ugu dambeeya yihiin daxfadda ugu dambeeya dembiyadoodana ay yihiin dambiye aada u culus marka dadka xoogahoo muxuu ahaa dembiyadooda yar yahay la ilaalin karo kuwa way kuwa inta badan waxbarashada ay u socoto marka hadba si ay muxuu ahaa akhlaaqdooda isu toosiyo dhaqan celintooda ayaa lagu kala saleeyaa waa wixi waa privilege baa lagu dhahaayo muxuu ahaa qof walba iyo muxuu ahaa adaabtiisa iyo akhlaaqdiisa si isu bedelo markuu soo galo ayaa loola tacaamay aad baa umahadsantihiin horta waxa markay shareeca islaamka tahay waa aqoonteeda waa in loo raaca fasal waxda digrin kutub laa taclamuun wixii meesha xukumay shan culimay ahaayeen sida muxuu ahaa runtii fiqiga qabo haddaa rabtaana youtube waa wada geli kartaa waa arki kartaa sacuudiga dadka si loo garaaco usha sideedaba gacantana kor looma wada qaadayo ma muuqanaysa kilkisha hoosna aad looma wada dhigayo marka inay isku dheganaata xoogaa la rabaa gacantii marka waxaa loogu talagala ushaa maa qofka in dhaawac lagu gaarsiiyo laakiin in lagu fadeexeeyo lagu ceebay dad korkooda in la garaacay muhiimada laga rabo waa taa diniyan marka waa dareemaynaa dad badan oo muxuu ahaa siwa dadka dibadaha jooga u badnaa commentiyada aan arkaynay social mediada in xoogahoo daliil ay ka jirtay laakiin waxaa noo muhiimsanaa bulshaweynta meesha aan joogno iyo marxaladda aan ku jirnay in lagu qancay dhibanayaashii iyo eedeynashanayaashii muhiimadda intaasaan ka dooleynaa dhibanayaashii inay ku qanceen oo runtii raalli ku ahaayeen kulligoodna waxay door bideen ahayd shareecada islaamka xeerkaa kufsiga iyo shareecadan isma waa iswaafaqsan yihiin runtii iskus isku habeesan yihiin waana wax muxuu aha isu saamaxayso dee intii ka hartay ay tahay xabsiyada lagu xukumayna lagu fuliyey oo xabsiyada ay ku jiraan ninkii lixaadna lasoo qabtay dhuumanayay asagana insha allahu maxkamadiisa ay socoto marka waxaan dareemaynaa guulinaan ka gaarnay runtii muxuu ahaa in saal muxuu ahaa la yeelo noloshaana la fuliyo barnaamijkan runtii u qabsoomo dhibanayaashii inay ku qanacsan yihiin maanta taa ayaa farxad noo ah qalab d n a baa keenay puntland oo kufsiga arrimaha lagu baaro
salax xabiib jaamac wasiirka cadaaladda puntland ayuu kaasi ahaa qaybaha dambe barnaamijka caawi daljir ayaa lasoo gaaray iminkana qodobka ugu dambeeya bahda waxbarashada puntland ayaa door weyn waxay ka qaadanayaan oo gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen jaamacadda bariga africa oo faracyo kala duwan ku leh gobolada puntland ayaa ka mid a meelaha ay ka socdaan gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen mid ka mid a ardayda jaamacadda ka howlgala islamar ahaantaana wada oo laha dadka abaaruhu ay saameeyeen lagu gargaarayo ayaa radio daljir waxaa ugu waramay sida ay howlahooda ay u socdaan
bismi illahi wabin astaan calaa mur dunya diin wasala allah wasalam calaa maxamedin wala alih wasaxbi wasalam ruuxa marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo radioga daljir saa waa ugu howlan tihiin waxaa ku qareemida dadkan walaalaheen abaaruhu halkeeyeen xoolahoodii iyo naftoodiiba marka xigta walaalo barnaamijkan horta waa barnaamij soo socday ilaa dhowr hadda intii abaartu lix bilood bayna haysay laakiin saddexdii bilood ugu dambeysay dhaqdhaqaaq waa jiray maalinba meelbu marayay laakiin maanta waxay ahayd maalintii ugu xoogganayd ololaha sida ugu xooggan loo galay waxaan dhihi karaa de waana faceka saddexaad waxaa jiray laba face oo ka horreysay markii ugu horreysay waxay ahayd adigu bishii hadda lasoo dhaafay february bishii labaad bilowgeedii bisha waxaa ka horreysay mid abaaru markay bilaabanayeen kala laba kun lix tobanka dhamaadkeeda ardadu sameeyeen bishii labiy tobnaad raashin iyo agab iyo saan oo kale loo habeeyey maanta arday gaaraysa ilaa laba boqol u dhow dhow ayaa ka qayb qaatay labiy toban group baa laga dhigay oo magaalada kalabar ayaa loo diray group kastana dee waxaa ku jiray hogaamiyahooda iyo ardaydii baa wax loo sameeyey lider hogaamiye barnaamijka wada marka adigu labiy toban madax iyo madax guud baa jira oo barnaamijka dhan isu coordinate gareeya hadda marka lasoo ururiyo meel laisugu keenaya jiraysa meesha laisugu keenayo waxay keenaysaa in la kala shaandheeyo alaabta raashinka iyo dharka iyo qudaar lacagta iyo wixii ay soo ururiyaan oo hu iyo iyo gogol ahba kadibna la lasii qaybsado marka walaal saas wey hawsha insha allah saaka way bilaamatay faysaska saddexaad baa saaka bilaabmay faysaskii hore kii labaad oo kale waxaan ka xus karnaa waxaa jira kaamo magaalada kusoo barakacay oo reer miyigii ahaayo kaamka seelada ama gawraca meesha loo yaqaano kaamka xagga ka ah kaamkaas dad reer miya ah oo xoolihii kasoo dhamaadeen baa yimi looguna halkaana laisuu geeyey si wax loogu siiyo laakiin aan u malaynayo inaysan wakti cid u tagtay aysan jirin ardayda assignment wax loogu dirayo marka soo aragtay noona keentay qaylidhaanta saasaan ugu gurmanay ilaa laba boqol oo qoys meelaha wax saas weye say u kala liteen baa wax ugu geynay laba mar kala duwan baa wax u geynay ilaa haddana insha allah waxaan rabnaa inaanu hawsha gacanta weli ku hayno kaamkaas iyo dadka kale magaalada kubuka ee waxlaanta ku hayso iyo kuwa magaalada banaanadeeda iyo magaalo iyo miyigiiba jira sidii aan u gaarsiin lahay biyihii iyo iyo wixii la heli karo aan ummadda uga soo qaadan micna uga soo qaadno marka walaal gacali hawsha waa saas waana mahadsantihiin intaas un baa kaaga sheegi karaa hadda inkastoo aan hawl iyo ku jiro shaqo aan aanan meel fadhin laakiin intaasaan hadda inahaasaan ka xasuustay bal marka waxaa nooga warbixisaa magaalada boosaaso saan la soconno waxay ka kooban tahay lix iyo toban xaafadood lix iyo tobanka xaafadood qaabkee marka u wajahaysaan ma waxaa isticmaalaysaan gaadiid waxaa isticmaalaysaan microfono ardayda sidee xaafadaha uga soo qaadayan waxan bal noo sharax walaalow horta xaafadaha habka wax looga qaadayo waxa weeye badanaa waxaan isticmaalaynaa horta xaafadaha waa ku garaacaynaa anagu gaadiidka kanaga iyo waxyaga hal mar baan kaxaysanaa laakin marka hore ku garaacnaa shantii guri lixdii guri waxaa ka qaadnaba hal meel baan wada dhiganaa halkaa meel baan ku urursanaa marka xaafadaha waa lagu garaacaya si si si caadi waxa loo weydiiyaa si qof qof ayaa wax loo weydiiya waxaa la dhahaa maxaa haysaan maxaad siin haysaan kadib markii gurigana laka furaan la hadalnaa marka ma waxaa jira as- astaan gooni ah oo ardayda lagu garanayo
ha id kaaradoody wataan ardaydu id kaaradoody wataan garqada cadcad oo hale barooyin cadcad bay wataan sidoo kalena waxay wataan qayba waxay wataan astaanta qaranka soomaaliya calanka adigu qayba si wey walaal maasha allah waxaan hadda maraynaa hadda socdaha maraynaa sida uu macalinkuba sheegay xaafad kamid a magaalada boosaaso xaafadaha albaabada waa garaacaynay waxaan wax u weydiinaynay xaafad walba wixii tabarteeda ay awoodo hadda waxaan taaganahay xaafad kamid ah xaafadaha magaalada taasaan u gargaraacaynaa waxaan u sheegaynaa waanu weydiinaynaa wixii awoodooda oo tabartooda markaanu kuhayna waanu qaadaynaa positionka aanu sameynay aanu geenaynaa waxayna wax walba noo yihiin waxaan u shaqaynayno aan tabaabulnay isxilqaanay unbaan shaqadaan u haynaa
waya marka arrintan ma idinka ka arday ahaan ba idinku dhalatay mise maamulka jaamacadda ayaa idinku dheliyay oo in tallaabadan aad qaadaan
fikraddan waxay ku dhalatay ardada fikradda waxay la sheegaxiyeen maamulka iyo macalimiinta waa ardayda barata filmiga loo yaqaan kuliyadda public healthy oo barnaamijkan abaabulay oo marka hore saddexdii face facekii saddexaad maanta uu socdo marka sidaas bay barnaamijku uu u wadnaa dhammaantiin ardayduna waxay uga wada qayb qaadanaysaa wiilal iyo gabdho barnaamijkan way ka wada qayb qaadanayaan haatan maca waxaa nala socota oo oo nala wada barnaamijkan nala wada hablihii oo iyaguna socdaal ku maraya lugeynaya xafadahana saan ku maraya haatana waxaan ku dhiibayaa gabar kamida gabdhaha barnaamijkan wada aafiya axmed yuusuf aa la dhahaa asiya bal waxaad naga warbixisaa qaabka markaa xaafadaha wax ka ururinaysaan oo kale ee dadka idiin soo dhaweeyaan sidee bay idiin arkeen
walaalow xaafaduhu way isku jiraan dadku isku mid maaha qayb baad waxa kala fidmaysaa wax xun qayb baad si fiican noo soo dhaweysa qayb baa nalaba hadlin qayb baad wadada furay marka wax kasta waad ku arkaysaa walaal
waya marka ilaa iyo muddo intee leeg bay idinku qaadanaysaa hawshan inaad kusoo dhamaysaan
adigu ilaa iyo intii nagu qaado ilaa iyo duhur baan rabnaa inaanu ka rawaxno oo daasin waa bilaabaynaa dee waan soo noqonayna galabkiinaysa alisaasoo kale aan ku samaynayna
waya maxaa ilaa iyo hadda jira wax caqabadaha ma jiraan
ya walaal wax caqabadaha oo ilaa iyo hadda aad la kulanteen ma jiraan intii aad wadeen hawshan
maya walaal maya qayba ha wax yar yar yar waad la kulmaysaa laakin inta badan hadda wax taban oo caqabada lala kulmin marka dadka waxyaabaha aad ka qaadaysaan maxaa kamid a marka
wax alaale waxay awoodaan dhar baanu ka qaadaynaa lacag baan hadday awoodaan ka qaadaynaa raashinka noociisa ka qaadaynaa waxaynu ka koobannahay shan gabdhood iyo laba wiil
waya marka ma waxaad isticmaalaysaan gaadiid ma waxaad isticmaalaysaan microfono waxaad isticmaalaysaan agab kale qaabkeen lagu garanayaa inaad ardaydii maya waanu soconaynaa waxaan isticmaalaynaa lut lugahayaan ku soconaynaa xaafada gaarina ma wadano xalena ma wadano
kaasi waxa uu ahaa arday ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada boosaaso oo ka waramayey howlaha gurmadka ay ardaydu wadaan ee lagu badbaadinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen barnaamijka caawi daljirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xarunta daljir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanayay barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno waa anigoo maxamuud cabdi ibraahin oo idinla socodsiinaya oo idin leh sidaasyo nabadgelyo